إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhaawacmay weeraro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen qeybo ka mida gobolka baay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad uga timid dowladda federaalka ehelada nin ganacsado ahaa oo laga afduubtay magaalada muqdisho kadibna la dilay ayaa banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho diyaaradda duulimaadka ee dowladda xabashada ethoobiya ayaa joojisay qaar ka mida duulimaadkii ay ku imaan jirtay dalka soomaaliya odayaasha dhaqanka ee degmada lagu haya ayaa mar kale hanjabaad u diray muuse biixi iyo dowladda xabashada ethoobiya kadib kulan ay ku yeesheen degmadaas beesha eelay ee degta walaayada islaamiga ah ee bay ayaa sheegtay inay sukulul kaga soo horjeedaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda federaalka badda soomaaliya ku siisay turkiga
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhaawacmay weeraro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen qeybo ka mida gobolka baay waxaa ka waramaya mubaarak cumar xogo dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgallo kala duwan oo qaraxyo u badnaa kuwaas oo habeenkii xalay ciidamada kuwaas oo habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka baay ee koonfurta soomaaliya weerarka koowaad oo qarax ahaa islamarkaana ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada diinsoor ayaa waxa uu sababay khasaare nafeed oo soo gaaray askarta maamulka koonfur galbeed qaraxan askarta ka tirsan maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa lasoo warinayay inay ku dhaawacmeen laba askari uu mid uu yahay garaab sidoo kale waxay mujaahidiinta howlgal qarax ah xalay ka fuliyeen gudaha degmada qansax dheere gaar ahaan fariisin ay ku sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed jugta qaraxan ayaa si weyn loogu maqlay qeybo ka mid ah degmada qansax dheere ilaa iyo hadda ma aanan helin tafaasiil ku aadan khasaaraha ka dhashay qaraxa ugu dambeyntii ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada askarta koonfur galbeed ay ku lahaayeen mayafuulka ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaal muddo socday oo laisku adeegsaday hubka noocyadiis kala duwan ayaa ka dhacay halkaas howlgalladan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordheen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayaan askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay weerarada kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka cabanaya dayacaad iyo daryeel xumo ay kala kulmeen dowladda federaalka mahad cubeyd ayaa ka waramaya askartan ay dayacday dowladda federaalka ayaa ka cabanaya daryeel la-aan caafimaad oo ay kala kulmeen dowladdii xasan sheekh ee ay ka tirsanaayeen waxayna dareemayaan in intii xoogga ay lahaayeen lagu gaaray dantii laga lahaa haatanna aan loo baahnayn mid ka mid ah askartan waxaa ku yaala dhaawacyo badan oo kaga yaala dhanka caloosha kuwaasoo uu sheegay inay ka soo gaareen dagaallo dhowr ah oo isaga hor yimaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka askarigan waxaa lagu magacaabaa mahad afweyne wuxuuna in muddo ah ka soo mid ahaa ciidanka dowladda federaalka haatanna waxa uu ka cabanayaa tubooyin caloosha kaga jira oo uu sheegay inay xanuun ku hayaan waa kan isagoo ka hadlaya dhibaatada uu dareemayo iyo siday ula dhaqmeen kuwii u talinayey caloosha tubooyin iga jira iyo baan xanuun baan ka dareemaya waayii dhaweytoo waxyaalahay soo gaaray baan awgeed baan isbitaalka u joogaa ilaa iyo hadda wax daawaaan ka haya ma leh haa waxaan weeye waxaan baa igu yaalla ma arkaysaa waxaan waxbadadhi shiike maalintii igula yaabka badnayd waxay ahayd annagoo toban saac haynima inta xabad galnay oo meel layidhaha caad ku galnay hameenkii markaa annagoo baabuurteennii jiidanayna tagnay meesha la yidhaha ceelhuur baan tagnay markaasaa saraakiishii waxaa la ii soo sheegay hooyo meydkeeda waxay ku dhimatay meel layidhaha kaalkacyo annaguna waxaan marayna caad laba bilood baan halkaa u sii jeednay oo xabad ku sii jirnay ayadoo saasaa saraakiishii ciidamada xukuntay hadduu taliyo qayb ahaa hadduu taliyo horin ahaa hadduu walaa taliyo unug baa waxaan idhi wargaa dhahaya anigu ilmaa reer askari intaas rafaad ku soo jirana waa saddex bilood dhalatoo dhammaan tacbad ku jiree maantay hooyaa iga dhimatay meydkeedii bannaanka yaallaaye gaariha la ii shidaaliyo nin walboo taliyo ahayoo maalin odhan jiray hebelow maanta gaarigayga baa ku qoranta yaa taliyo kastaa waa wuxuu yidhi waxa uma qaban karo askarigan kale wuxuu ku dhaawacmay sida uu sheegay qarax ka dhacay xero nacnaca oo ku taalla magaalada muqdisho halkaasoo uu u tagay inuu kaga biiro ciidanka dowladda federaalka balse uu ka soo gaaray dhaawac culus oo dhanka caloosha ah waxa uu sheegay inay dayacday dowladda federaalka wuxuuna tilmaamay inuu daruuf adag ku nool yahay isagoo intaas ku daray inuu dhinac ka saxroodo waxaa kasoo lubeeya hadda wallaahi bilaatalaam ku dhow madiino ilaa lambar afar laga oo ku umaadaa maalin kastaa ku dheh wallaahi nin maanta oo wax qabsan karna ma iyo wallaahi bacdaan waxaa ku gato allaahi bacdaan waxaa ku gato allaahi wallaahi dhibkaana igu raasaaminaa waxaa lii qabtaa rabaa beanu lisheegin saar awrleya ahay weelkii asliya ahay tilboya ahay waxaa shaqaysto aabbaheyaa u geenaya maantana waxaa i qaaday ilminimaa i qaaday inaa bax wata dhinac aa tagay qoraalaa u tagay qaraxa ugu soo dhacay qaraxa ugu soo dhacay aabbeeyaa isoo qaada markaa meesha iga soo qaadaani qof oo isoo qaada meesha waa kasoo waayay xaafadda markaa liigeeya isbuuc markaa jooga calooshee waa bararta aabbee meel lacag ka keenoo waay oo lagu qalwo waay aabbee meel oo lacag lagu qalwo waay waa lii wada martiiniyaa liigeeya martiiniyaa lagu qaloo lagu marmo qolooyo lagu marmo waa lii qalay markaa lii qalay madha eerkee waa jarme maanta nin wax qabsan kara walaa mii dhibkaana ugu dhacwaa karaa qaraxa ugu soo dhacay ninka maanta daaqadtaa walaa beetada ma qabsan kari qaraxa ugu dhacay maanta nin wax qabsan kari mii warshad dhinaca waa warshad dhinaca idinimaa ka doone inaa idinima aa kortaa ka doone dowladda federaalka ayaa askarteeda ku shaqaysataa intay xoogga leeyihiin balse markii ay dhaawacmaan ma siiso wax danayn iyo daryeel ah dadkooda ayaana ku rafaadaa ehelada nin ganacsado ahaa oo lagu afduubtay magaalada muqdisho kadibna la dilay ayaa banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali ehelada ganacsida abuukar axmed kaabax oo dhowaan meydkiisa laga helay duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho oo sida eheladiisu ay sheegayaan laga afduubtay degmada hilwaa ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah ehelada ganacsadaha oo banaanbax ka dhigay meel kaabiga ku haysay isgooska fagax ee magaalada muqdisho iyagoona dalbaday cadaalad oo marar badan dowladda federaalka ay ka dhigtay halbacaad lagu lisay waxay sidoo kale ku goondiyeen haddii ay jawaab ka bixin weyso dowladda federaalka hadalkooda ay xooggooda adeegsan doonaan walaalkay oo degan hurwaay abuukar axmed gaabax oo ah ganacsade waxaan ka rabnaa dowladdeenna sharafta badan leh soomaaliya xasan maxamuud inuu noo qaado cadaaladdeena aan hanay iyo haddii aan hanay wiil dhalinyaro iskala wareegaya ama meeliska maraya waa layska qabsanaa caddeen waac iyo waxa laleeyahay ganacsi laa dadka cashuur bixi wax walba lagu dilaa qorigaa ka soo horeeyo annagoo sida waxaa rabnaa cadaaladda inay shacab soomaali isku xiran daan hanay nin ninka xoog badan ma joogo waddanka laakiin nin walba wuxuu ka dambeeya cadaaladda waxaan halkan u taagannahay cadaalad waraadinta ganacsadaha walaalkeen abuukar axmed kaabax oo si arxandarraha loogu dilay duleedka garisbaalle lagana afduubtay hurwaa dadka afduubtana ay yihiin dadkii loo xil saaray inay amnigiisa sugaan ayaa afduubtay marka haddana waxaa la isku dayayaa kiiskaas hadda in la duugduugo oo la qariyo waan arkaynay afhayeenka hadda booliiska sababta hadda lagu bedel waxay ahayd inuu ka hadlo kiiska walaalkeen marxuumka allah u naxariisee marka haddii dadka dhallinyarada ah oo ganacsiga ah haddii macnaha waddankooda ka ganacsanayaan maalgashanayaan haddii ayagoona siyaasad ku jirin la dilaayo si arxandaraa loo dilaayo weliba lacag laga shubanaayo saas cadaalad maa nama qabato saas cadaalad maa nama qabato qof ayaana laka dilay because ninkaas waa inuu cadaalad helaa waa inuu ninkaas cadaalad helaa waxaana laga rabaa cadaaladdaas madaxda dalka soomaaliya oo ugu horreeyo xasan shiikh maxamuud oo ku xigo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmada degmooyinka waxaan rabnaa waxaan u istaagsannahay shacabka soomaaliya haddaan nahay cadaalad annaga waxaan u baahannahay cadaalad dhibaataan qabnaa waxaan ugu dhacday wiil oo mataqaanaa doorkayniga ayaa waxaa lagu dilay halkaa iyo sida naloo sheegay garas baalley ee labaiyo labaatankii bishii labaad oo hadda dhammaatay oon bishii saddexaad kowdeedii maanta joogno habeennimo khamiis ah afar saaca habeennimo ayaa lagala degay baabuurkii oo watay lagu watay waana lagu dilay subaxdii waxaa lagu arkay garas baalley alxamdulilaahi waxaan u baahannahay marka cadaaladdu inay shaqayso inta ay qusayso ka soo bilo madaxweynaha dowladda federaalka guddoomiyaha baarlamaanka ra'yisul wasaaraha wasiirka cadaaladda wasiirka amniga hay-adaha garsoorka inta ay qusayso dhan waxaan u baahannahay wiilkii kascadna loo kaga dilay inuu wixii uu mataqaanaa mudan yahay oo xaqiisa uu helo sidaasaan doonaynaa ganacsade abuukar kaabax oo lagu dilay gacanka xaq daran dishay ay meel ka afduubteen dhex meel ku dileen walaalkeena u taaganahay inuu cadaalad helo si deg dega dowladda hadday uga dhaqaaqayso anunkuna waxaan ku dhawaaqaynaa markaas inaan anunkuna gacan kala adeegsano
magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka taliya dowladda federaalka iyadoona ay duulaan ku joogaan shisheeye iskugu jira caddaan iyo afrikaan ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay xargaha goostay dilaalka foosha xun iyadoona xuduud celisa aanan lahayn dowladda federaalka ayaa ehelada ku maaweelisa inay soo qabatay xabsigana dhigtay gacan ku-dhiiglaha taasoo intaas kadib ka qaadatay lacago laaluush ah diilka ganacsada abuukar axmed kaabax laguna afduubtay sida ay sheegayaan eheladiisa degmada hilwaa dowladda federaalk ayaana dilkaasi usoo qaban ilaa iyo haatan dadkii ka dambeeyey falkaasi naxdinta badan diyaaradda duulimaadka ee dowladda xabashida ethoobiya ayaa joojisay qaar ka mida duulimaadyadii ay ku imaan jirtay soomaaliya waxaa faahfaahinaya cabdifitaax faarax ka gadaal khilaafkii dhanka duulimaadyada hawada ahaa ee u dhexeeyey dowladda federaalk iyo maamulka somalilan kuwaasoo amaro qaldan oo iska soo horjeeda siiyey diyaarado xilli ay ku duulayeen hawada soomaaliya taana khatar gelisay diyaaradaha la siiyey awaamiirta iska soo horjeeda ee ay bixiyeen maamulka hargeysa iyo midka villa soomaaliya ee muqdisho haddaba waxaa soo baxaya khatarta amni ee hawada soomaaliya ka gadaal awaamiirta labada maamul ee dowladda federaalk iyo maamulka somalilan oo ku hardamaya midka mudan inuu itoobiya u sixixo badda soomaaliya diyaaradaha isticmaala hawada soomaaliya ayaa waxay dareemeen khatar amni taasoo shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha ku keentay walwal iyadoona shirkadaha qaar ay joojiyeen marista hawada soomaaliya shirkadda diyaaradaha ethoobiyan airlines ayaa ku dhawaaqday inay joojisay duulimaadyadii ay ku mari jirtay hawada soomaaliya kuwaasoo ay ku tegi jirtay dalalka aasiya duulimaadyada diyaaradaha shirkadda ethoobiyan airlines ay ku tegi jirtay dalalka aasiya ayaa waxaa markii hore sii mari jirtay hawada soomaaliya diyaaradaha shirkadda ethoobiyan airlines ay ku tegi jirtay dalalka aasiya ayaa waxay markii hore sii mari jirtay hawada soomaaliya taasoo ay haddeer shirkadda ethoobiyan airlines ay si cad u sheegtay inay joojisay maamulaha guud ee shirkadda diyaaradaha etoobiya ayaa waxa uu sheegay in shirkaddu ay go-aan gaartay sababtoo ah ma aanay helin adeega duulista hawada oo ammaan ah taasoo aanay ka helin maamulayaasha hawada soomaaliya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay shirkadda diyaaradaha etoobiya maamulaha ayaa waxa uu sheegay in go-aankoodu uu markaasi la xiriiro dhacdadii ka dhacday hawada soomaaliya bartamihii bishii aynu kasoo gudubnay taasoo ay diyaaradaha qatar airways iyo ethoobiyan airlines oo la siiyey amaro qaldan oo iska soo horjeeda xilli ay ku duulayeen hawada soomaaliya arrinkaas oo sababi gaaray isku dhac weyn oo khasaare dhalin lahaa maamulaha shirkadda ethoobiyan airlines ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadaasi ay ka dhigtay in shirkaddu qaadato go-aankan ayna isticmaalayaan hawada jabuuti maadaama aan la ysku halayn karin ammaanka iyo badqabka hawada soomaaliya si kastaba awaamiirta ay maamulada hargeysa iyo muqdisho siiyeen diyaaradaha isticmaala hawada soomaaliya ayaa dhaliyey jahawareer soo wajahay duulimaadyada caalamiga ah dowladda federaalka ayaana tani uga dhigan fashil kale oo ku aadan inay gabtay sugidda amniga hawada kolay ku fashilantay amniga shisheeyihii la garab taagnaa sidii ay ku noqon lahayd dowlad balse ilaalin weyday amniga saraakiishii imaaraadka haddana ku fashilantay hawada keliya isku halaynayaan diyaaradaha caalamiga
odayaasha dhaqanka ee degmada lughaya ayaa mar kale hanjabaad u diray muuse biixi iyo dowladda xabashida ethoobiya kadib kulan ay ku yeesheen degmadaas maxamed ciise ayaa ka warramaya kulan ay mar kale yeesheen odayaasha magaalada lughaya ayay ku sheegeen inaysan ogolaan doonin in xeebta lughayo si fudud loo qaadan doonin waxay tilmaameen inay la dagaalami doonaan cid walba isku soo dayda inay timaado lughaya iyagoo hanjabaad u diray muuse biixi iyo xabashida Itoobiya mid ka mid ah odayaasha lughaya ayaa warfidiyeenka u sheegay inay naf maal iyo muruqba ay isugu geyn doonaan difaaca xeebta lughaya waxaan halkan ka caddaynaynaa baddan lughayaad ee laga bixiyey saldhigga militari innaba inaanaan annagu raalli ka ahayn raallina aanaan ka noqon karayn marnaba aanaan oggolaanayn ciddii isku dayda in ay samayso waxaasina amba ay keento dalal kale annagoo nalagala tashan dadka degaanka ninna u daba fadhaysan mayno annagu dhulkaa u ilaahayna dhigay intaasi waa intaan u dirahayo ciddii annaga nagu soo socota naf iyo maal iyo muruqna diyaar baannu u nahay wixii qaldan eeyna ummadda u cuntamayn inaannu ku dhimanno muruqayaga iyo maalkayagana aan ku bixinno diyaar baannu u nahay xabashada itoobiya iyo maamulka muuse biixi ayaa iska indhatiraya hadallada odayaasha lughaya iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed oo ka dhiidhinaya in la boobabadooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan beesha eelay ee degta walaayada islaamiga ah ee baay ayaa sheegtay inay si kulul kaga soo horjeedo heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda federaalk ummadda soomaaliya ku siisay turkiga warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abu muslim
kulankan ay yeelatay beesha eelay kaas oo ka dhacay deegaanka bisiq caddee ee hoostaga degmada buurhakaba wilaayada islaamiga ee baay kulanka ayaa ujeedkiisu ku salaysnaa go-aankii dowladda federaalka ay badda soomaaliya ugu wareejisay dowladda turkiga suldaanka guud ee beesha eelay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey oo ka hadlayay kulan ballaaran oo dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay iyo beesha eelay ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan baddii dhowaan lagu wareejiyey dowladda turkiga isaga oona tilmaamay haddii ay yihiin beesha eelay in aysan marnaba aqbali doonin in turkiga iyo shisheeye kalkaale ay qaataan qaybo ka mid ah badda soomaaliya eelayow may ogaada saano oo muslimka ah in unu diidni barnaamijka baddo oo ka saabsan muuse saamiri ama muuse amxaar kiishay awala diidni horeya an diidni may kale edaayane oo antuku sheegane oo waana kacaddaayane in baddo oo ku wareeji xasan murtad lanka leeraw ku wareejiyey lankan oo turkiga la leeyi nimankan turkumaanka ah baddo laku wareeji namber lama diidni turki in laku wareejiyo badda oo waana xasan murtad ku wareeji barnaamijkaasna eed iyo eed weliba se dooranga aan diidni waxa uu dhanka kale soo hadal qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan degmada buurhakaba oo degto beesha eelay dagaalanka xureynta buurhakaba waa waajib ilaahay casa wajalla nii waajibiyo ma ah walhatila inta laa ku qaadi ma ah allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd ilaahay baa maxad iyo cize i sharaf isku leh buurha kaba hureyntiya namber koow unu leh galowsha unu leh walahani weerari suldaanku ayaa baaq towbadkeen ah u diray ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa beesha eelay nimanka unu noo dhardi oo etoobiyaanka garabsiyahay baaqa injeed iyo baaq dheer nimankaas waa murtadiinta oo ku dhaladay beella oo runtii ha ku jeeda maylanaa dhulkiinga la haysada etoobiyaan oo dhulkiinga haysada garab insiiden tuubuu ila allah qaala tacaala afalaa yatuubuuna ila allah wayastakfiruuna ini towbad sheenan towba khaalis alle kooyan suldaan daadey dhanka kale waxa uu la hadlay shacabka muslimiinta ku sugan buurhakaba dadka eelayka ama inka baaqay oo muslimiinta qof kastaba ku waajib aha in buurtasay laku fudhiyo nimankan cadowga alle ah cadowga mu'miniinta wa khaasatan una cadownin ah kacadoon maylan baahanyaa beelamayse wal ku ayn lakale raw kacadoon lala yaabi oo beledkaas laku fudhiyow ini la weydiiyo deegaankaas xabashadaas etoobiyaankaas cadowgaas oo ka habsidi beesha eelay waxay ka mid tahay beelaha ugu horeeyey ee diiday go-aanka ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ee badda
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa